wacan dhegaystayaal oo mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington oo aan caawan idinku hayo dhaqanka gaalkacyo markaa laga yaqayna waxay ahayd kumaad dhacdin in had reer gurigooda la taraadiya hiblaayo ma joogtaa dacdeenna maanu joogin geesinimadeenna maanu lahayn kolley anigu ma lahayn inaan inta reer albaadkoo garaaca idhaahdo hiblaayo ma joogtaa waa qayb saddexaad uguna dambaysa waraysigii aan la yeeshay abwaan cabdikafaar ciise cagoole caawana waxa uu sharaxaad naga siinaya laba hees oo aad toddobaadkii hore ku maqasheen barnaamijkan aragtidiisa ku aadan jacaylka iyo sidoo kale inuu isagu soo maray iyo sheekooyin kale waa caawa iyo caweyska washington cabdikafaar waxaad noogu bilowdaa labada hees ee gallayr iyo caynbacayn iyo sheekooyinka dhabta ah ee ku qotoma labadaas hees horta gallayr inaan u bixiyo waxa keenay waxay ahayd waagaa waagaasa waxaa bilowday aniguna markaa ma hubin inaan wax sameeyey in kale laakiin waagaasa waxaa bilowday shimbirahoo fariin loo dirayo loo dhiibayo marka waxaa jirtay hees cidda samaysay ma hubo laakiin waxaa la odhan jiray tuke waxaa ku xigtay haddaanan khaldanayn heesta la yidhaahdo fiidmeerta duushaay oo sameeyey xuseen afaarax allaha u naxariistee xasan diiriyana qaaday marka annagoo soo soconno xamarku soo soconna oo gaari dhaladii fuushan baa galleyra dulmar xaggee ka timaadeen markaas gaalkacyaanu ka nimid marka waxa markaa ka hor baan maqaan raadiyaan ka dhegaysanaya fiidmeerta lafteedii heestii fiidmeerta markaasaan isnihu dee dareenna waa iska jiraayo caradii iyo garanaysaa bal bal isku day inaad adiguna fariin shimbir u dhiibi kartid aye marka sheeke iska ma garanaysaa iska iska xaafad hoosaadina way jirtay ma raba hadda inaan cid magacaabo marka dhaqanka gaalkacyo markaa laga yaqayna waxay ahayd kumaad dhacdid inaad reer gurigooda la taraadiya hiblaayo ma joogtaa calashaan dhaqanka meesha yaalla dartiis dhaqanka meesha yaalla dartiisa waagaas atin ina gaalkacyo xataa gooni ahayd u malayn maayo laakiin kolleyba anagu reer gaalkacyaan ahayn mana jirin yani geesi dacdeenna maanu joogin geesinimadeenna maanu lahayn kolley anigu ma lahayn inaan inta reer albaadkoo garaaca idhaahdo hiblaayo ma joogtaa waa gartay hiblaayadina guryi gurigay kaaga jirtaa hiblaayo gurigay kaaga jirtaa saakaa maantaad kalaaska wada joogteen
waa gartay mar marka marka xaafadda inaa saa ugu agwareegtid baad is leedahay armay soo baxdaa hore iyo gadaal baad u soconaysa
haye oo suuq suuqay wax looga soo dira marka marka sidaas markay ahayd oo iska sheekaysan dhalinyaradii oo nin walba intayda iyo mid lamida sheegay yaan idhi allay lehe u dhiib markaa ku cabir ma garanaysaa dareenkaaga inaan xaafaddii la tegi karin oo gacal ilaalinhayo balka bal shimbirtaan ho kaa geysa fariinta marka sidaasay ahayd tilmaan gaara qaado anuu kaa gedmanine guriga ay ku nooshahay halkan geedka weynle hageelgeeleen albaabkee gacal baa ilaashe adiga hagankoodiyo guudka uga soo dego hageelgeeleen albaabkee gacal baa ilaashe adiga hagankoodiyo guudka uga soo dego
markii dambana macno kala yeelatay oo raadiyaha laga sii daayey waxaa loo qaatay inay hees kacaankii wax ka soo horjeedo oo markaa yidhaahdeen meesha la ilaalinhayo oo la waardeynhayo waa madaxtooyada marka hala duqeeyo waxbaa la leeyahay marka telx baa waagaa jiray telx baa lasoo diray waa ogaadeen inaanaan yacni dad halkaa gaaray iyo dad madaxtooyada qaar midna aanu ahayn markaas kadib baa la fasaxay markii hore waa la joojiyey heesta in raadiyaha laga saaro waa gartay marka adaan geesiyoon baqin galleer yahow micnehe galeerka inuu geesi yahay micnihii xaggee ka ogaatay galeerku inuu geesi waxaan ka ogaaday markaan yaraayan baadiyo joogay galeerku intuu soo boodu maska iyo bakayle yar iyo wuxuu arko huf buu siiya haye marka ninka mas ka baqi waayo nin nin cabsanaya maaha
marka gurigana waxaa tiri isagaa guudka iyo meel sare uga soo degi kara
ha marka dee guryihii waa badan yihiin mid gooniya loo tilmaamo waxa la waa kan geedka weyn latay yuu kaa gadmashada waxa la yidhahda yuu kaa qaldamin oo kale masalan markaad wax tirinaysid kow iyo laba iyo saddex markaas le warba ma shan baana mase afar baa marka waa iga gedmataa anagu nidhaahna gedmasho ha iyo kaa hoos bixin iyo kaa hoos bixin iyo kaa hoos bixin ee guriga waa guriga noocaasa marka marka guriga aad aad aad fariinta u diraysa ama gabadha ay ku nooleedahay geed weyn lahaa miya Sa- saas saas saas weeye marka marka heestii marka la dhegaystay ama ay soo baxday n tilmaanta intaas la egna ay wadato inaad reer gaalkacyo tahay la og yahay En, dadkii xaafadda kula deganaa waysan dareemin in guriga geedka weyn leh ee aad u dan leedahay inuu yahay gurigii reer hebel
dad badan dad badan dad badan aad iyo aad iyo aad waa gartay marka heestaas ereyo badanaa ku jira En, ereyadoo dhan ma waxay ka turjumayaan dhambaalkaas aad dhiibayso keliya mise wax kale ku jira M- maya maya horta waxa wa- marka dee anigu waa isaan wa- inta dareen waxa kuu sheegaya waxaan ka aqaano markaad wax samaynaysid wixii inay am- wax qura ku koobnaadaan ama hal meel un uma- qofku markuu hoos hoostees qof hargeysa kan jooga markuu dhegeysto waxaa laga yaabaa inuu dareenkaagoo kala dareemo ama ay ka turjumayso wuxuu dareemayay laakiin uusan haysanin eh, yacni inuu heeso ku cabiro ama gabay ku cabiro waa gartay ha marka marka eh, eh, wax wax waxaad adigu dee mujtamacaad ku dhex jirtid dareenkiisaad wax ka samaynaysaa marka gabadhii fariinta ma la gaarsiiyey oo fariintii galleerka ma ku guuleystay inuu gaarsiiyey gabadhi
si weyn fariinti way gaartay
rurinta way gaarta waa gartay marka ma fududaysa is aragiinii iyo inaad hore wax usii wadaan
maya shaqeyn weyda waa shaqayn weyda marka wax yara ma- maxaa yeelay wax iyada ku xiran maaha waxa waaye gabar yar oo waalidkeed joogo oo loo talinayo oo loo talinahayo marka halkaasay heestii galleer yahow n waxaasoo dadaala galay halkaasay maaragtay aad iska iyo aad fadhiisatay ahe waa gartay heestan kale iyadana caynba cayn ha iyadana qisadeeda wax yar dad ka taabatay heestaa caynba cayn caashay eh, markii hore say u bilaabatay iyo meeshay ku dhammaatay waa kala labo haye yani nin- nin nin aanu rafiiq ahayn oo oo riwaadaha markaan samaynaya iyo aan isaga soo darro oo dee magaranaysaa dee asxaab dad badan baa tiin moogta oo riwaadaha badanaaba waxaa looga carari jiray gaardiga marka october ba anagu riwaada samaynaynaa moogta ardada kale waa gaardihisa anagu riwaad baan dhigaynaa marka qaar xataa aan wax weyn ka samaynayn riwaadaad kusoo daraysaa si ay uga badbaadaan gaardiga gaardiska ha
marka eh, gabar baa jirtay aanu maaragtay iska sheekaysan jirnay oo yani sheeko aan iskuulka dhaafsiisnayn xagga xaafadliis lama aadi jirin sheekada intaa uun iskuulka dhexdiisa haye riwaadana waa nagula jirtay anaa ku- waa kusoo daray mhm marka nin baa midhaa wuxuu damcay inuu reer ku beer lahawsado ayada haye marka wuxuu yidhi "Na ninkaan isku cid ma tiirin inagaa isku cid eh maxaad maaragtay ula sheekaysanaysa haye marka ni- sheeko waxaan filahayay iyo wax magara maskaxdeeda kusoo dhacay midna ma ahayn waa gartay yacni u qaadan waagii marka anaga habeen meel marayna fiidah baa la ii sheegay arrintii ninka ii sheegana a gabadh iima sheegin nin baa ii sheegay ninka ii sheegana nin wuxuu ahaa dukaan haysto oo annagoo dhan nin naga weyn oo yacni been iyo murdadaaba bay midna marka waxaan idhi iyadu maxay igu sheegi weydaa waxay tihi waxa wuxuu yi- wuxuu igu yidhi waxaan ka baqay bay tihi haddaan isaga u sheego inay yidhaahdaan gabar baa meeshii soo gashoona kala eriday inta lagu colooba arrintaa darteed waa gartay marka markaasinba waxay ugu soo dhacay cayn bacayna duya cajab iyo la yaaba yacni meel aanad ka firanaynin ay bud ka soo leedahay iyo bud ka soo tiri عين بعين دولو عصبيو ليابي عصبيو بدولا يا بارلق وعداركا العالية حريدي ومدر عدادي ومدر عدادي markii dambena dee adduunyadaas ma garanaysaa ca- cajabi la yaabay cos sida inta markii dambena riwaadii baan ku darnay heestii kusoo duray kusoo leexiyey marka waxay noqotay yani hawlo kale inay ka hadasho markaan leeyahay eh, ay heestu leedahay eh, kun casaana iyo kuman caarbuli u cuskada tilmaanta waa cirif tusaale iyo sayidkii codkiisi waa gartay marka n heesaha aad samaysay kuwo badan ayaad carabka ku dhufatay in fanaaniintii aad u dhiibtay inay qaadeen in kale aadan hubin marka waxaasoo heesa ah maxaad u tirinaysay
hasha waktigeedaa lagu jiray waktigaas ma aragta ha
waxa weeye fanka soomaalidu marka markaad maqashid adiguba hees kale aad maqashid ama sheeko aad maqashid ama magaciisii maqashid adiga laftigaaga waxaad isku dayeysaa inaad xataa ereyadii aad wax ku samayn jidhay aad horay usii bax u kicisid oo aad sidii yacni ka dhigtid wax ma garanaysaa intii hore ka qira weyn oo toobigyo aadan horey u aqoonin ama mawduucyo aadan horey uga cid uga hadlin baad ka fakaraysaa marka waxa ku waxa kugu jira waa waa waa adoo buu qorayo oo kale marka mar walba hal buu qori maysa buugo kala duwan baad qoraysaa
waa tahay marka waxaan rabaa ugu dambeyntii cabdikafaar dad badan oo barnaamijkan caweyska washington aan ku waraystay su-aalo iska kaftan aan weydiiyey oo ku saabsan jacaylka iyo waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin qaar waxay yidhahdeen jacaylka da baa jirta lagu gaaro qaar waxay yidhahdeen wuu jiraa maxaa adiga ka aaminsan tahay jacaylka iyo jiritaankiisa iyo iyo sida uu qofka maaragtay wax u gaarsiin karo
anuu wax jira inuu yahay baan aaminsanahay waxaa laga yaabaa laakiin meelaha aad joogtid iyo da-da aad ku jirtay inaysan is markaad dhalinta yar iyo markaad inaysan isku xoog ahayn ama isku quwad ahayn ama waxaad ka heli jirtay markaad yarayd ama hadda aadan ka helin marka hadda ayaanti dhowid markaan halkaan imid nairobi
nairobi markaan imid yani muddo dheer baan soomaaliya ka maqnaa anuu soomaaliya waxaan ka tegaya iyadoo gabdhoho diriciyo iyo guntiina iyo laqabooti u banaan yihiin oo dadka ma garanaysa oo inta laakiin intaan xagga joogay intaa waxaa ma aan arag dee qof cad iyo qof madow iyo dadeedna isku af ahayn baan arkayay moogta marka hadda markaan halka markaan halkaan imid oo soomaalidii iyo dadkii aan afaqiinay arkay maaha yani yani kalgacalka dartigiisa marka maaqanin inaan tii hore mar kugu sheegay in kala war uma hayo anigoon yani qof gooniya oo caashicuud iyo faadumo cadday midna aan ula jeedinin guud ahaan yaa waxaan waxaan waxaan waxaan idhi qalbigii abaarsaday naxariisan qariso aradkii ka qaadaay indhahaa jecel aragtidaadoo yani soomaali dumar yani soomaalinimadan ka hadlaya indhahaa jecel aragtidaadoo dhagaxaw oomay ereyada ma muddo dheer soomaali wax ku sheekaynaya ma adarag moog nafta naftaan ogol adiga oo qura abbaaya sideen idhaahdaa anigu waxaan aaminsanahay jacaylku waa wax jira weeye yani waxba waxbaa laga si waxa laga yaaba dad badan inay u arkaan nin weyn oo le waxbaan jecelahay inay ama jilicsanaan tahay ama liidnimo tahay kuwa badan baa igula kaftamayo wani nin weyn baa tahay maxaa jacayl uga gabyeysaa yani waa beri dambe oo hadda maaha waagaas maaha waa marka gaalkacyo la jooga miya
ma markii gaal markii gaalkac la joogay waxaasi ma jirin dhalinyara la ahaa kulli dadkoo dhan jacayl baa wadahayay waa gartay
waa hadda warkaan maraykan jooga marmar baa heesaha iyo wax laisku soo qaadaya markaasi qaar baa ka oranay nin weyn baa tahay maxaad hadda adigu heesii jacayl maxaa hadda la jacayl ka gabi ka dhado intaas haye jawaabahaagana maxay ahaayeen
jacaylku waa wax jira weeye waxa waaye dareenkeeda haddaad aragtid qofka biniaadam intaad nooshahay dareen baad leedahay waa gartay wuxun baad waxay kaa tegaysaa dareenku markaad dhimatid waa gartay marka laakiin waxaa laga yaaba waxaa laga yaabaa sidaa aad u cabiraysid ama aad mujtamaca uga dhex sheegaysid inuu ka duwan yahay dee markaad dhalinyarada ahayd iyo markaad qof nin weyn tahay aada iyo aad waa hadal nin weyn iyo hadal dhalinyaro iyo hadal maaragtay aad iyo aad aad iyo aad muddo miisaankeeda uu leeyahay
فاتي اللباح سير ارتعه شيوخ Hari ado afurfurin allolara farxadii jacaynkee wacalulfayowbaba
marka marka Aha.
heesaha had waxaad sheegtay heesta fiidmeer allah u naxariistay xuseen oo faarax uu sameeyey een, fanaankiina uu qaaday een, xasan diiri xasan diiriye faarax uu qaaday marka markaad fiirisid heesaha kale abwaaniinta ay sameeyeen een, marka laga soo tago in hees markaad maqashid ay hees kugu dhaliso ma jiraa kuwo adiga si gaara aada uga heli jirtay dhegaysigooda amaad is leedahay heesahaas qaabka loo sameeyey waa qaab maaragtay cajiiba oo dhaafay heerkii caadiga ahaa Ma- horta dad waxa waaye qof walba sibuu wax u qiimeeyaa ma ogtahay marka adiga tan kula qurux badan mid bay laga yaabaa inay maaragtay se wax weyn macnaa u samaynay marka anigu heesaha aad runtii heesaha aad baan u jeclaa inaan dhegeysto oo oo yacni markii iigu horreysay I think waxaan u malaynayaa heesuu qaadi jiray allaha u naxariistay muuse ismaaciil qaliin lolyaha ma iska daba maqiiqa waa garatay He- heesaasa waxaa ku jiray si fiicanna uma xusuustaan u malaynaya xalay baan martii dhexe maayada intaan tegey dhex maquu waxa markaan ka xusuustaa malay baanu deriso murtigabay u sheego marla arag inay tuufaalle iigu mariyuu yiri dib dambe loo arki maayo hay aad iyo aad aad iyo aad marka marka qaar baa kaftamo yidhi war ninka gabareyn maayo arkay iska daaye qof caadi ahaa qof binaadina maahayn ma ahayn aad iyo aad ma iska daba maqiiqa magaceedaaba la yaaba
aad iyo aad
mayada intaan tegey dhexmuusha xarmulku mawjadii iqaadee xalay baan martii dhexe mayada intaan tegey dhexmuusha xarmulkoy mawjadii iqaadee malay baanu darisnoon murtii gabay u sheego malay baanu darisnoon murtii gabay u sheego midha uu yiqiini mar la arag inay tahay mar la arag inay tahay mar la arag inay tahay ballaygu mariyee
af soomaali waxa waye waa reer waqooyi waa- waa ka- ma ka daba ordaa wey xog ma u ordaa yani waa ismaqiiqa aha waa indhaday zaa'id ama muujiya marka abay wuxuu yidhi xalay moodha raacdo ma- shalay moodha raacdo magaalada ma joogto marka inuu ordo jidka ku ordo weeye marka gaaray ka raacda marka heestaasaa kuugu yaab baday intaad heese dhegaysanaysay bay bay markaan yaraa kuwii waxay ahaayeen maaragtay aad iyo aad aan ula yaabay waan xusuustaa markaan ka dhaaday i think markaan iskuulka ka soo baxna raadiya maaqa toddobada ko- kowda duurnimaya waxbuu soo geli jiray waan xusuustaa markaasaa lii fanaan cusub iyo hees cusub muuse ismaaciil qaliin inuu taa ka horreeyay qaaday u malayn maayo ma huba laakiin aniga taasaa igu horreysay
ha heese kaloo badanna wuu qaadaa muuse allah u naxariisto oo kadib waa kadib waa kadib kadib waa anaga gaalgacinuhu riwaad nagu soo qaasa oo waduu noo soo mara waayahay marka bal hees ugu dambeyso barnaamijkan kusoo xirno oo dhegaystayaasha iyo annagaba aan kula jeclaano haddaad hayso
Hadda waxaan ka- waxaan ka baqaya inaad helaysidii in kale war uma hayo waa isku dayeynaa He- heesta alla- allaha u naxariistaa qofkii la oran jiray aamine cabdullaahi heestay qaadi jirayoo eh, weligeed adduunyada waktigaa qof saacida midna waa iha xira caashaq wadaad ma leh ahi aad baa umadsan tahay cabdikafaar ciise adaa mudan
werigeeda duunyada waktiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayay halooga wahayo waa nin iyo waagi
heestaas uu noo soo xulay abwaan cabdikafaar ciise cagoole ee caashaq wadaad ma leh iyo codkii allah u naxariistee aamine cabdilaahi xirsiya ayaan kusoo xirayaa barnaamijka caweyska washington ee caawa iyo guud ahaan waraysigii aan la yeeshay abwaan cabdikafaar oo ah abwaankii daafuray silsiladii ba'leyda wixii tale iyo tusaale ah ee aad dhegaystayaal u haysaan barnaamijkan cawayska waxaad mar kasta noogu soo diri kartaan ciwaankeenna oo ah somaali at v o a news dot com amaba bogga aan ku leenahay facebook idinkoo ciwaan uga soo dhigaya cawayska washington intaan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan oo magaalada nairobi idinka soo leh isma dhaafna aniguna wasasiga waxaan waydan lahayaa igu wacan waxyeelada wiish bayda sara kacay aniguna wasasiga waxaan waydan lahayaa igu wacan waxyeelada wiish bayda sara kacay caashaqu wadaad male walaloona kuma hadhooy waan waana kana tageen caashaqu wadaad male walaloona kuma